إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وmaن تبعهم بإحsaan إلى yوم الdيin أmا bعd waxaan ku soo jirnay tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa waa dersigeennii boqol afartan iyo shan oo nooga bilaabanaya aayadda soddonaad ee min suurati furqaan qaala allahu tabaaraka wa tacaalى wa qaala rasuulu rasuulku wuxuu yidhi yaa rabbi rabbigaygiyo ina qowmii tolkay ittakhaduu kuwii ka dhigtay weeye haada alqur'aana qur'aankan mahjuuran mid laga tegay wakadaalika sidaas aan nabiga suubanow cadow kuugu yeelnay aan jacalnaa ugu yeelnay likulli nebiyi nabi kastaba caduwan col cadowgaasoo min almujrimiina mujrimiinta ah wa kafaa birabbika rabbiga ayaa ku filan haadiyan hanuuniye iyo wa nasiiran gargaare allah subxaanahu wa tacaala wuxuu noogu warramayaa aayaddan rasuulkiisii subanaa nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam inuu ka soo cabtay oo ka soo dacwooday qoomkiisii ka tegid ay ka tageen qur-aanka oo ay ka diindhiga diideen oo waxa weeyaan ay u hoggaansami waayeen aysan dhegaysanaynin kuna dhaqmayn cilladaas ayuu rabbulcaalamiin waxa weeyaan xabasho uga gudbiyey oo uga dacwooday wa qaala rasuulu rasuulku wuxuu yidhi yaa rabbi rabbigaygiyo inna qowmii inna qowmii tolkay ittakhaduu kuwa ka dhigtay weeye haadal qur'aana qur-aankan mahjuuran mid laga tegey mid laga hijroodoo laga tegey ayay qur-aankii ka dhigteen xaafid mukafir macaani aada u cajaa'ib badan uu aayaddaa saaray wuxuuna yidhi wa kaanuu idaa tuliya calayhim alqur'aan akharu laqada waalkalaama fii kayrihi waxay ahaayeen mushrikiinta marka qur-aanka lagu aqriyo inay badiyaan buuqa iyo hadalka ay wax kale ka hadlayaan inay wax kale ka hadlaan inay badiyaan xataa laa yasmacuu si aysan u maqlin markay qur-aanka la aqriyo wax kaley daldalayaan oy ku mashquulayaan si aysan qur-aanka uma maqlinba waana sida rabulcaalamiin uu yidhi wa qaala aladiina kafaruu laa tasmacuu lihaada alqur'aani walgow fiihi lacallakum taglibuun ha dhegaysanina qur-aankan ku buuqa waxaa dhici karta inaad ka qaalib noqotaanoo waxa weeyaan qur-aankii dadku aysan maqlin oo fahmin sidaasaa dhici karte xaafid ibnu katir wuxuu yidhi fa haadaa min hijraanihi qur-aankoo marka la aqrinaya aan la dhegaysan ee lagu buuqaa haajiridda lagu haajiray laga haajiray nuuc ka mida weeye haajiridda ilaahay kitaabkiisa laga haajiray nuuc ka mida weeye taasu markaasuu yidhi wa tarku cilmihi wa xifdihi aydan min hijraanihi in laga tago qur-aanka cilmigiisii iyo xifdintiisiina haajiridda laga haajiray ka midta oo qof kitaabkii alloo dhanba aan waxba ka oqoon oon waxba ka dhegaysayn ilahay kitaabkiisa waa ka haajir oo dadkaas rasuulku uu ka cabanayo ka mid yahi kitaabkii dhammaa ee ilaahay soo dejiyey ee u soo dejiyey jinniyo insi waxa dhulkaas ku sugan inay isaga caqiide ka dhigtaan oo cibaado ka dhigtaan oo ay ka dhigtaan dastuur ay ku dhaqmaan qof aan hal xaraf ka oqon ka war hal mas'ale haddii laga weydiye kitabka ilahay kama yaqaan qofkaasu shaki male ilaahay kitaabkiisi waa ka hijrooda kaas hijrada laga hijrooday ay ka midtuu yidhi kaas wa tarku liimaani bihi wa tasdiiqihi min hijraanihi kitaabka rumayntii la rumaynaayey in laga tagaana haajiridii wey oo gaalado dhan waa ka hijroodeen ilaa kitaabka lama rumaysnayn wa tarku tadabburihi wa tafahumihi min hijraanihi kitaabka inuu qofku ka tago inuu ku tadabburo inuu fahmo hadduu taas iska daayana qofkaas waa ka haajiri oo kahaajiridii ka mid oo qofka waajib waxaa ku ah muuminka ah inuu kitaabka ilaahay u fiirsado inuu macnihiisa fahmo oo ku tadabburo liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakara ulul albaab xikmaddii loo soo dejiyey ka mid kitaabka in lagu tadaburo afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha marka qofka aan fiirfiirayn macnihiisa qofka waxaa la rabaa inuu waqti badan uga baxo kitaabkan macnihiisa inuu fahmo aayaddan fiiri xaa loola jeeda tan macnaheeda xaa loola jeeda waqti badan waa inaad gelido ilaa waaba kitaabkii dhammaayo ilaahayba kuu soo dejiyey inaad ka diin dhigato ood caqiidada ka qaadato ood fiqiga ka qaadato ood xukunka ka qaadato waaba kitaabkii dhammaayo alla kuu soo dejiyey waa inaad waqti u ogoshahay aad ku fahamto kitaabkii alle haddaadan taa siinin ilaahay kitaabkiisa dadka ka hijroodaad ka midta dadka ka hijrooday ayaad ka midta markaasuu wuxuu yidhi wa tarku alcamali bihi waimtihaali awaamirihi waijtinaabi zawaajirihi min hijraanihi waxa weeyaan in laga tago ku camalfalidii dad xataa inta barato ku camalfalidii haddii laga tago awaamirtiisii qur-aanka aan la qaadan nawaahidiisii aan laga tagin waxa weya hijraankiisay ka midta waa laga hijrooda dadkaas waa ka hijroode taabkii waa yaqaana waa akrinaa laakiin ku dhaqmi ma waxa uu amra samayn ma waxa uu ka reebayana ka harin ma si kastaba ha u yaqaano macnihiiye dadka ka hijrooday ilahay kitaabkiisu kaasuna ka mid yahi dadka ilahay kitaabkiisa ka hijrooday ayuu ka mid yahi markaasuu yidhi waalcuduulu canhu ilaa kayrihi min shicrin aw qowlin ow qiraa'in ow lahwin ow kalaamin ow dariiqatin ma'khuudatin min hayrihi min hijraanihi dii kitaabkii laga leexdo qofkuu u leexdo shicirada shiciru maantoon iska daldalaan laba kun oo bayduu xifdisan yaho shicira saddex kunoo anaashiiduu xifdisan yahi laakiin kitaabka ilaahay maalinta inuu jus akriyo waa dhibi hal jus inuu akriyo waa dhibi meeshaas dariiqa asagu mara dareen la-aan uu iska shicraa xatradu daldala anaashiidu waa daldala dareen la-aan xataa uma bahna inuu isku xil saaro takliif uma bahna maxaa waa wax xididadiisa galay naftaa iska rabta hawadaa la socota markaasuu iska daldalaa iskaga gabyaa waa iska xatraynaa maanta o dhan dareen la-aan isagoon wax xila isi saarin laakiin haljuus hadduu akri hadduu yidhaahdo akri dhibaato weyn u arka iyo culays weyn waa ka haajiray kaasu wuxuu iskaga leexday hees cayaar xatro kalaam kale dariiqo kaloon qur-aanka laga qaadan dariiqadaasu iska raacay waxaasoo dhan waa min hijraani waa min hijraani cajaa'ib lahor runtii wax aada looga murgo ah shan sano ka hor ama afar sano ka hor waxa weeyaan soomaaliya qofka hadduu hadlo oo uuba ka hadlo meel toban qof isugu timi hadduu yahay wadaad wuxuu leey war kitaabka ilaahay ha lagu dhaqmo isagaa xale bal u fiirsada cul ilaa intii naas waxaad ka mid tihiin dadka dhammaan soo maaha ilaahay nagu kallifay oo kitaabkaan maanta xil ka saarayn dhammaan intaasaan ka midnahay soo maaha bal u fiirsada shan sano ama lix sano ka hor meeshii la marayay meesha maanta la mara lix sano ka hor waxa weeyaan haddii uu hadlo toban qof qofka la hadla hadduu wadaad yahay wuxuu leeyahay xal kale male ilaa kitaabka alle maaha hadduu nabadoon yahay wuxuu leeyahay xal kale male ilaa kitaabka ilaahay maaha hadduu siyaasi yahay wuxuu leeyahay xal kale male ilaa kitaabka ilaahay maaha qof ka hadli kara soomaaliya wakhaasatan weliba koonfurtan ee yidhaahda dimuqraadiyada xal ummadda u ah ma jiro waa lix sano kahor ama toddoba sano kahor soo ma maantana waxa weeyaan kuma xataa carabkiisa kuma leexi karo ninka siyaasigaa maanta hadla inuu hal mala yidhaahdo xal kale male ilaa ilaahay diinkiisa maaha hal mar xataa carabkiisa ku leexama ya nabadoonku ku leexama wadaadadiina waa gaabsadeen waa gambadeen maxaa dhacay waxay tahay waa un labo dad awal rumaysnaa oo inxiraafay iyo dadaan awalba rumaysnayna dabayshu dhinacay u socoto ha loola socdo ay ka ih labadaas wey dad fursadoodii soo baxday ee awalba aan rumaysnayn ee rumaysnaa dimuqraadiyadda ee maanta fursaddii arkay ee yidhi waa tana dimuqraadiyad iya maanta ciidan leh ee ku dhiiraday oon shalan dhiiro karin iyo dad awalba rumaysnaa laakiin inxiraaf ku dhacay wey oo musiiba ku dhacdo iyo dad weli rumaysanay fuliyaal noqday intaas un wey wax kale ma soo ma jeeda ilaa ay gaartay waqtigaas aan sheegayo nin siyaasiyaha la warsaday idaacadaa laga warsaday waxaa la yidhi waa lagu yaqaan waa sooman tahay xayta soom waa lagu yaqiin ninka la yaqaana tahay in hoogayo ba'ayo malaha ah waaba lagu yaqiini kuwa reer galbeedaa warsanaya hay ahayd soonka maanta aad sooman tahay waa maalin rabadaan markaasuu wuxuu yidhi siyaasadda waxaa ka mid wey haddaad ummad mas-uuliyad u haydo ummaddaas caadooyinkooda wax ka mid a inaad dhaqan gelida caadadana ummadda soomaaliya dhaqan soonkuna ummadda soomaliya caadadooda ka mid u fiirso u fiirso shaydaanka ummad mar haddaad siyaasad u haydo oo damac siyaasadeed kaa galo waxaa ka mid uu yidhi siyaasadda inaad caadada ummaddaas wax ka mida dhaqan gelin ood ilaalido caadadood soonka marka ummaddan caadadoodu ka mid halkaasay marayin shalay fiir marka goormay inqilaabka intaas la eg bal goormaa la gaara hijrada intaas la eg oon qofkuu leexanaan la arag marka un qof walba ilaahay weynaa subxaanahu wa tacala isagoo qaawano cagcadu wax ka weydiinaya inxiraafka intaas la eg waxa asaga naftiisa ka saameeyey iyo waxa uu asagu awooday inuu badbaadiyo oo uu ka seexday soo uma jeeda marka waxaa la rabaa qofka muuminka qur-aanka inuu akriyuusan ka hijro fiir qof dhan oo muumin oo qur-aanka iyo yaqaanoo kitaabka alle ka akri karo oon bishii mar dhammaynay wuu ka hijrooday shaki male hal mar xataa ma dhammeey bishii fiir cabdullahi ibni camr ibni caas nabiga wuu weydiiyey qur-aanka imisan ku akriyaa wuxuu yihi bishiiba mar dhammeen waa juso ma markaasuu yidhi ka badanaan awoodaa rasuulka allow ii bad markaasuu yidhi labaatankii cashaba mar dhammay waa jusi xisib sooma markaasuu rasuulka allow ka badanaan awooda ii badi markaasuu yidhi tobankii cashaba marku dhammay waa saddex jus markaasuu yidhi ka badanaan awoodaa toddoba ku dhammeeyo markaasuu yidhi maya ka badanaan awoodaa saddex ku dhammeen waa meeqa saddex habeen haddii la yidhahdo toban jus wey habeen kasta salaatuleyl bis wala weliba ku tukana maaha maantao dhan markaasuu yidhi ka badanaan awoodaa toban jus habeenkii waa igu yarta rasuulku mayu ka badan maya toban jus habeenkii waxaa la rabaa qofka waxa uu samaynaa wax uu laasimi kara inay noqoto marka toban maya ka badan waa u diiday nabigu sala allahu alay wasalam asagoo le rasuulka allow ii badi ka war maanta annagana waxaa dhacda iyadoo kitaabka le aan akri karno musxafkaasi jus inuun maalintii ka akrina inay dhib nagu tahay soo ma dad badan weliba marka shaki male qofkaas qur-aanka ilahay inuu ka hijooyo war maalinka inaan isku dayno musaa'ibka waxayna tahay runtii xataa ma ahan dadkaas oo iska inxiraafo fusaqada maaha war dadkii masaajidka ku jiraan kitaabka ilahay ka hijooyay oon akhrinba bal ardadii dullaabtii aan kitaabka akrin dullaabtii taasna maxaa keenaya tarbiyada lunta tarbiyadaa luntaoo nafta in cibaado lagu dhiso oo kitaabka ilaahay la weheshado oo macnihiisa lagu tadabburo oo cibaado qofku iska doondoono inuu ilaahay cibaado ku caabudo qur-aankan raalli ahaansho ilaahay inuu u akriyo qur-aanka tiyaaba luntay sababtoo tarbiyadayaa luntay oo ummadda waxaa tarbiyo murabbiyiin u noqday wadaaddo ay quluubtooda ku yaraatay ilahay ummadda inay ku xidhaan laakiin quluubtooda ay ku weynaatay inay koox taageerto helaan ninkan wuxuu aad u danaynaa shan iyo toban wiiloo u sacbida inuu helo bis oo wuxuu yidhaah sheegaba tiraa waa xaqi wax alla wuxuu sheego shan iyo tobankaas wiil salaada asalaamu calaykum raxmatullah marka ka yidhaahdaan wacalaykum raxmatullah astaqfirullah saddex goor inay yidhahdaan waa dhibe astaqfirullah saddex goor inay yidhahdaan waa dhibe markuu asalaam ka yidhahdo inuu muran bilaabo rabila iyo caay iyo xan iyo been kaasuu ka jecel yahay wadaadkaas sidaas u tarbiyeeyey midka waxa weeye raatibada ilaalina oo qur-aanka ilaalina oo salaatuleylka tukada oo xuduudda alla ilaalina kaasuu ka jecel qaacidana maxaa u ah waxa weeyaan dhib male mar haddii caqiidada u tooseen cibaado dhibaato weyn ma cibaato weyn ma bidcaad inoogu daran leh inaga bidcoobin leh qaacidadaasu haysta asaga qaacidadaas alle qaacidadiisa marka taas maa yanfac cinda allah ilahay agtiisa maku anfacaydo waana xaqiiqo inaysta taasu ahayn qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiira inaysan ahayn calaa basiira ila allah inaysan ahayn laakiin sidii uu yidhi alimaam maxamed ibn cabdiwahaab ilaa nafsi dadaa jecelu yidhi dadka inay diinta ugu yeedhaan laakiin ilallaahi yaa ka maqanu wuu rabaa qofku diinta ha qaato laakiin muxuu ku qaadanaa ilaa sabiili asaga hadduu diin kasta hayto hadduusan isaga taageero u ahayn diin ma hayo mar hadduusan isaga taageero u ahayn eberwe diintu raba hayo hadduu isaga taageero u yahay hadduu gabdhaha u ijabiyo waa diin wahayo kii la rabay way sunni maxdiyo waa marba hadduu isaga taageero u yahay oo uu ciddu caaya la caaya waa khalaas laakiin hadduu gabdhaha wiil jabiyo waxba dhibaato male wuxuu iska cibaad wax yaroo fisqiya waa dhib weyn ma uu leeyahay dhib weyn ma ah marka waxa weeyaan sidaasu ilaahay maalinka la hortago nacfi yeelan mayo ee waa in kitaabka alle lagu laabto oo la akriyo oo macnihiisa la fahmo oo lagu tadabburo oo la akriyo oo lagu cibaadaysto oo ilaahay inuu ku jeclaado aad u aad ku fakerto waxa adiga raqbadaada qalbigaagu ilaahay ha ku jeclaado taas u faker taas wax walba oo wanaaga oo adduun iyo aakhira halkaasay hoos imaanaya markaad cibaadadaad sameynaydaba maqsadku kuu noqdo kaliya allah ku jeclaado bis ilah raalliha kaa noqdo taasaa muhim ilah wuxuu yidhi subxaana wakadalika sidaas nebi maxamedow aan cadow kuugu yeelnay ilaa kuwa qur-aanka ilaahay ka hijrooday waa cadowgii rasuulka dadka qur-aanka alle ka hijrooday waa cadowgii rasuulka sidaas aan adiga cadow kuugu yeelnay aan jacalnaa ugu yeelnay likulli nebiyin nabi kastaba caduwan cadow cadowgaasoo min almujrimiina mujrimiin ah ku bayaani mujrimiinta ka mid ah dhehina cadow mujrimiin ah ayaan rasuul kasta u yeelnay marka waa sunnatullaahi fii khalqihi rasuul kasta waxa weeyaan ilaahay inuu u yeelo cadow la dagaalamo rasuul kasta inuu ilaahay u yeelo cadow la dagaalamo waa sidaas weeye oo la collaytama inuu u yeelo waa sunnatullah waana imtixaan waa ibtilaa idan qofkii dariiqda dariiq rasuul mara ee dariiqii rasuulka marana asnabtii waa inuu suga qofkii dariiqii mara ee waddadii rasuulka maraa sala allahu calayh wasalam waa inuu tii sugaa marka tii waa inuu sugaa oo ah inuu cadow yeesho asna waa inuu cadow yeesho inuu sugaa taas weeyaan laakiin cadowgii murugayuu ku gelin bal fiiri ilaahay wuxuu ka dabamariyey markaad cadow yeelato haddaad ka run sheegto dariiqa gargaara ku xiga fiiri ilah wuxuu ihi subxaana wa kafaa birabbika rabbiga ayaa ku filan haadiyan mid hanuuniyo dariiqa xaqa ku hanuuniya wa nasiiran mid gargaara yuu u gargaaraa liman tabaca rasuulahu wa aamana bikitaabihi wa sadaqahu watabaca qofka raaca rasuulkiisa kitaabkiisa rumeeya ilaahay baa ku filan isagaa hanuuninaa isagaa u gargaara idan marka waxa weeye adiga inaad dadka cadaaw ay kuu noqdaan yaysan kula weynaan jinni iyo insaba israacaan yay kula weynaan laakiin waa inaad ogaato haddaad nusrada alla weydo inay kuu dhammaato taasaa la rabaa adiga waxaad kula weynaada kitaabka allood khilaafta ha noqdo kitaabka alle markaad khilaafto musiiba markaasay ku haydha laakiin kitaabka alle haddaad siduu yahay u raacdo u rumaydo iyo rasuulka alla soo diray khalaas yay kula weynaan cidda kaa soo horjeeda yaxbayay kula weynaan yaxbayay kula weynaan allah gargaara kuwa in yansurkum allaahu falaa haaliba lakum wain yakhdulkum faman da ladii yansurukum min bacdi de alla idiin gargaaro yaa idinka adkaa karu leey alla alla hadduuse inin hoojiyo alla bacdigiis yaa waa cidda idiin gargaari kartaa idan muuminka caqiidadiisu taas wey waxa weeyaan hoog wuxuu kaaga imaanaa adiga intaad kitaabka alle rasuulka ilaahay khilaafto intaasuu kaaga imaana hoog gargaarka allena waxaad helaydaa intaad alle iyo rasuul adeecsanta marka muuminku meeshuu ka fakera waa halkaas wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu gaaloobay lowlaa nuzila hallaa nuzila maxaa loogu soo deji waayey calayhi muxamed korkiisa alqur'aanu qur'aanka jumlatan ay mujtamican xaalu yahay mid kulansan jumladaasoo waaxidatan keligeed ah qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi kadalika kadaalikada ficil maxduufa ayaa waxa weeyaan masderkiisa lagu ishaaraa qaala tacaala ilah wuxuu yidhi kadalika ey nazalnaahu qur-aanka waa soo dejinnay kadaalika sidaasaan u soo dejinnay munajaman isagoo qaybqayb laga dhigay maxaa loogu soo dejiyey isagoo qaybqayb ah linuhaabita inaan sugno daraaddeed ayaan u soo dejinnay bihi qur'aanka fu'aadaka laabtaada inaan ku sugno nabiga suubano waratalnaahu waa kala dhigdhignay tartiilan kala dhigdhigid walaa ya'tuunaka kuula imaamayaan mushrikiintu bimahalin qiso cajiib leh oo su'aal ah ilaa ji'naaka xaal aan kuula imaanayna maahane bilxaqi xaq cad aan kuula imaanayno wa axsana mid ka wanaag badan aan kuula imaanaynaa tafsiiran min jihati tafsiir xagga wax caddaynta aladiina dadka yuxsharuuna lasoo kulminaa calaa wujuuhihim wejiyaalkooda korkooda xaalay ku sugan yihiin ilaa jahannama naarta jahannamana loo soo kulminaa ulaa'ika kuwaasaa sharun shar badan makaanan min jihati makaanan xagga booska wa adallu ayagaa baadi badan sabiilan xagga wadada allah subxaana wa tacaala aayaadkaana wuxuu nooga warramin ictiraadka kufaarta gaalada ka hor imaashada iyo shubhooyinka ay ku soo aroori jireen waxa weeyaan kitaabka alle marka kulli waxyaalaha ay ku hadlayaan waa waxyaala un cadaawadu ka keentay bis laakiin wax meel mar ah amase wax lagu qanco ah maaha keliya cadaawad unbaa ku xambaarayda marka waxay rabaan un keliya wax ay ku bushiyaan oo ay kitaabkan qur-aanka iyo rasuulkan ku bushiyaanoo dadka ay uga shaki geliyaan intaasay ka rabaan ilah wuxuu ihi subxaana wa qaala aladiina kuwii waxay idhahdeen kafaruu gaaloobay lowlaa nuzila hallaa nuzila maxaa loogu soo deji waayey calayhi moxamed korkiisa alqur'aanu qur'aanka jumlatan duuduub xaalu yahay jumlatan ay mujtamica xaalu yahay mid isku mid kulansan jumladaas waaxidatan keligeeda waxay kow ka dhigeen ictiraadkoodao dhan fiiri hadduu rasuul xaqa yahay sidii nabiyullaahi muuse loogu soo dejiyey towraad hal mara sidii nabiyullaahi ciise injiil hal mara loogu soo dejiyey sidii nabiyullaahi daawuud zabuur hal mara loogu soo dejiyey hal mara kitaabkaanoo wada socda maxaa loo soo deji waayey waatan hadba aayad hadba jus waxa wayaan hadba suuradaan rabaa la soo dejinaye saas yidhaah intaas ictiraad ka dhige intaas ictiraad ka dhige ilaa waxa weeyaan qur-aanku labaatan iyo saddex sano ayuu soo degay oo waxa weyan hadda dhacdaa dhece arrinaa dhece waxay mu'miniintu u baahanayaan arrintaas xukunkeeda aayadaa ka soo dege suuradaa ka soo dege ishkaala gaaladu soo aroorinee aayada alla soo dejina lagu jawaaba sidaasaa qur-aanku saddex iyo labaatan sano u degay ilaa uu soo dhammaystirmay marka waxay dhahdaan mara waaxida xaal looga dhigi waayo allah waa ka jawaabay subxaana ilaa wuxuu yidhi markay yidhahdeen lowlaa nuzila maxaa loogu soo deji waayey calayhi moxamed korkiisa alqur'aanu jumlatan duuduub xaal yahay jumladaas waaxidatan keligeeda kadalika sidaasan usoo dejin ilaayir kadalika waxaa lagu ishaaraa ficil maxduufa qaala tacala alla wuxuu yidhi nazalnaahu waa soo dejinnay kadalika sidaasaan usoo dejinnay munajaman xaalu yahay qayb qayb taasaan usoo dejinnay oo mufaraqan xaalu yahay mid la kala geeyey mufaraqan wa qur'aanan faraqnaahu litaqra'u cala naas mufaraqan xaalu yahay mid la kala geeyey saasaan usoo dejinay maxaan ugu soo dejinnay nasalnaadi aan soo qadarnay ka cille linuhaabita inaan sugno darteed bihi qur'aanka fu'aadaka laabtaadaan ku sugno waxaan ugu soo dejinay ilaa leeyahy subxaana qur'aankan inaan qalbigaaga ku sugno sababtoo ah marka fiiri arrin culaysa ay nabiga qabsato oo arrin culays ay ku timaado oo aayad alla soo dejiyo oo aayaddaas ay xallido arrinteed weligeed qadiyaddaas la halmaanma ilaa iyadoo baahida ay taaganta aayaddii soo degta ku saabsaneen qadiyadaas waa caddahay wax alla wixii lamida ilaa qiyaama saaca yimaada waxa laleeyahay aayad hebla meeshay ka soo degtay soo ma jeedin hadba baahi iyadoo jirta la soo dejina aayaddaas waa la xifdina xukunkeeda waa la fahmaa waa lagu dhaqmaa waa caddahay haddana aayad kale baahi kale ayoo jirtay soo degi marka qur-aankii wuxuu dhammaystirmay iyadoo macaanidiisu aad u caddahay ayadoo dhaqankiisi lagu wada dhaqmay ayadoona waxa weeyaan macaanidiisu aysan marna qarsoomayn saas u sugnaaday laakiin mar waaxida haddii la soo deji lahaa saas ma ahaateen markii arrin culays kugu yimaado waa inaad qur-aankii akridood fiirido bal aayaddo manaasibka saas ma ahaateen maxaa yeelay qur-aankii oo dhan wuxuu rabaa xifdin wuxuu rabaa ku dhaqmin wuxuu rabaa macnihiisa la fahmo waxa weyn la mid ma aha dee hal mare la soo deji lahaa saas loo macnihiisu ma noqdeen laakiin aayad aayad iyo suurad suurada loo soo deji sidaas daraaddeed xaafid ibnu kaiir wuxuu yidhi qur-aanku labada sifada waa jamacsada jumlatan in loo soo dejiyo iyo in kiskis loo soo dejiyo oo waa maxay wuxuu yidhi markii hore waa la soo dejiyey fi lmala'i alaclaa jumlatan waaxida alooxulmaxfuudka looga soo dejiyey bayt ulciza meel la yidhaho samaa dunya ku taalla hal mara la keena halkaas markii la keenay uu dhulka markaas kadib loo soo dejin jiray munajaman isagoo qaybqayb ah bixasabi alwaqaa'ic waalxawaadif sida dhacdooyinka iyo xaadisooyinku ay u dhacaan ayaa qaybqayb loo soo dejiyey qaybqayb marka jumla waaxidana hal mara la soo dejiyo baytulciza lagu keenay waxa weeyaan qaybqaybna waa loo soo dejiyo dhulkaa lagu keenay labadii sifaba waaleey idan wuxuu yidhi markaa xaafidku markaas meeshaas ka horna wuxuu ku yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam waxay tusaydaa qaabka qur-aanka loogu soo dejiyey ilaahay si gooniya inuu u ilaalinayay sababtoo ah hal mara haddii inta kitaab loo soo dejiyo laydhaa kitaabkaas ku soco iyo ma isku mid ah waxa wayaan galabtii in aayad la soo dejiyo haddana subaxdii waa laga warqaba waxa laleeyahay arrintaas waatan ku qabsatay aayaddaana ka hadlayda haddana berri waxa weeye waxa la leeyahay aayaddaasa arrintaan ka hadlayda marka isku mid ma ah cinaayo gaaray tusaydaa waxa weeyaan wacyigan subax iyo galab nabiga u imaana sala allahu calayh wasalam sidaas daraaddeeda rasuulka muxameda sala allahu calayhi wasalam waa acdamu nebiyin arsalahu allah kitaabka qur-aanka alla soo dejiyeyna wa acdamu kitaabin anzalahu allah sidaas weeyaan marka labadii sifana waa la isugu dar waratalnaahu waa kala dhigdhignuu ilaah yidhi tartiilan kala dhigdhigid walaa ya'tuunaka gaaladu kuula imaamayaan bimathalin tusaalo ilaa ji'naaka xaalo aan kuula imaanayna maahane bilxaqi shay xaqoo sugan wa axsana kana wanaag badan tafsiira xagga wax caddaynta gaaladu mar kasta maalka waxaa loola jeedaa su'aal oo shubhaa oy soo aroorinayaan maalka sidaas hadda loola jeeda walaa ya'tuunaka kula imaamayaan bimaelin waxaa loola jeedaa su'aal oo ay ku raadinayaan ceebayn ay rasuulka iyo qur-aanka ku ceebaynayaan marka oo aad ula cajiiblo isleeyihiin wax weynaad keenteen mar kastoy kuula keenaan maal kuula yimaadaan oo ay qur-aanka ku ceebaynayaan oo ay rasuulka ku ceebaynayaan alla wuxuu yidhi ji'naaka waxaan kuula imaanaynaa bilxaqi ayagu shay beenahay keeneen shay dhab ah xaqa waa shayga haabitka ah oo waxa weeyaan xaqiiqada rasmigaahu jirta ka warramaya shay xaq ah oo dhab ahaan kuula imaanaynaa wa axsana kana wanaag badan axsanaad waxaad ku cafee bilxaqi axsana hoos dhiganta way maalainsarifa wey tafsiirana waa tamyiiskeedii wa axsana shay ka wanaag badanaan kuula imaanaynaa tafsiiran min jihati tafsiir xagga wax caddayntan su-aashii ay keeneen ayagu waxay ahayn beenay ahayd ee mid xaqaho jawaab xaqaan keenaynaa waxaana keenaynaa shay caddaan badan oo shubhadoodii ka caddaan badan taasaan keenaynaa hu ilah yidhi subxaana marka qur-aanka sidaas u soo degay markay shubha keenaan jawaab markii baahi ay timaado oo muslimiintu arrin ay u baahdaan oo xuguna waa caddayn aladiina yuxsharuuna tanna waxaa looga warramin allah subxaana wa tacaala uu noogu sheegayaa gaalada marka maalinta qiyaamo la tago xumaanta iyo dhibaatada ku dhici doonta siday u ekaani doonaya xaaladda qabsa doonta xumaanteeda iyo dhibaataday la kulmi doonaan aladiina mubtada ka dhiga ulaaikada soo socota khabar ka dhig jumladaas aladiina kuwa yuxsharuuna lasoo kulminaa calaa wujuuhihim wejiyaalkooda korkooda xaalay ku sugan yihiin iyagoo wejiga ku socda ayagoo wejiga lagu jiidayaa la keenaa maana iyagoo lugaha ku socda gaalada dadka muminiinta ayagoo lugahooda ku socdaa la keenaa gaaladana iyagoo madaxa u foorara oo wejigu dhulka u yaallo cagaha taagaya ayaa la keenaa aladiina kuwa yuxsharuuna lasoo kulminaa calaa wujuuhim wejiyaalkooda korkooda xaalo ay ku sugan yihiin ilaa jahannama naarta jahannamana loo soo kulminaa ulaa'ika kuwaas a sharun shar badan min hayrihim ka shar badan dadka kale ee lugahooda ku socda kuwaasa ka shar badan makaanan min jihati makaan waxa weeyaan sharun waa ismu tafdiil waa ismu tafdiil laakiin ismu tafdiilka marara waxaa la yidhaahdaa ismu tafdiil laysa calaa baabihi markii laga soo hadlaayey waxa weeyaan dadka mutaqiinta ah oo ahlu jannaha ah waxaa la soo yidhi asxaabuuljannati yowmaidin khayrun mustaqaran ayagaa khayr badana leey khayr badan waa ismu tafdiil khayr loolama jeedo marka ismu tafdiil maanta laysa calaa baabihiya laydhaha ayagaa khayr la wey ilaa maxaa yaele ismu tafdiilku wuxuu faa'iideeyaa mushaaraka iyo ziyaada mushaaraka waa maxay waa in sifadii laysla leeyay muttaqiintana khayr waa inay haystaan gaaladiina ay khayr haystaan mushaaraka muminiintuna khayr dheeraada ay leeyihiin markaasaa la ydhaha ismu tafdiil hadda waxa wayan ahlu jannaha khayr ay haystaan lakiin ahlunaarku ma khayr ay haystaan wax khayraho maba haystaanba idan ismu tafdiil marka laysa calaa baabiya laydhahdo muminiinta khayr badan hadeerna halkan marka la joogo oo laga hadlayo ahlu naarka gaalada waxa weeyaan sharuntu ismu tafdiil waxa weyan laysa calaa baabi wey loolama jeedo ayagaa sii shar badan muminiinta laftirkooda oo lugahooda ku socdaa shar waa hayaan laakiin kuwaana sii daran loolama jeedo ismu tafdiilku ila asalkiisu saas u ahaa ee waxaa loola jeeda ayagaa shar iskale saasaa loola jeeda waa ismu tafdiil laysa calaa baabi ulaaika kuwaasaa sharun shar badan oo min kayrihim ay ka shar badan yihiin dadka kale ee lugaha lagu soo kulminaa makaanan min jihati makaan xagga meesha booska ay degayaan ayagaa shar badan wa adallu ayagaana baadi badan sabiilan min jihati sabiilin xagga wadadana ayagaa baadi badan anas ibnu maalik wuxuu yidhi ninaa weydiiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiid bukhaariya muslim uu wariyey wuxuu yidhi yaa rasuul allah kayfa yuxsharu lkaafiru calaa wejhi yowma alqiyaama qur-aanku wuxuu sheegayaa gaalada wejigooda lagu soo kulmina maalinta qiyaamaha lugaha ku socomayaan see loogu soo kulminahu see qof wejiga ugu socona wejiga anaguba hadda kuma soco karne see qiyaamo marka la ka tago gaaladu wejiga ugu soconaya oo loogu soo kulansiina nabigu wuxuu yidhi ina aladii amshaahu calaa rijlayhi allihii labada lugood ku socodsiiyey qaadirun an yumshiyahu calaa wejhi yowma alqiyaama waa awoodaa inuu wejiga ku socodsiiyo maalinka qiyaamaha cidda ku socodsiinayda waa alle allihii awel adduunka labada lugood ku socodsiiyey allahaasaa wejiga ku socodsiina idan qof kastoo muumina waa inuu aamino gaalka maalinka qiyaamaha wejigaasoo ku socduu imaana see ugu imaana waxa weeyaan allah subxaana wa tacaala shayga hadduu sheego shayguna uu qeybi yahay inta alla sheegay muuminku inuu rumeeyaa waajib ku ah wax kalena uusan weydiin ilaahay waxa uu sameeya lama yidhahdo kayf see u sameeya lama yidhahdo sidaas uu nabi maxamed yidhi weye sala allahu alay wasalam allihii karsiiyey uu labada lugood ku socdo waa awoodaa inuu karsiiyo inuu ku socdo wejiga allahaasaa wejiga kusoo socodsiinaya ilaahay baan sifadaas ka magangelayna qaala tacaala ilah wuxuu yidhi walaqad aataynaa waan siinay muusaa nabiyullaahi muuse alkitaaba kitaabkii towraadaha ayaan siinay wa jacalnaa waxaan yeelnay macahu muuse la jirkiisa xaale uu yahay akhaahu walaalkiis haaruuna haaruun ah wasiiran mid u kaalmeeyaan ka yeelnay faqulnaa waxaan nidhi idhabaa taga muuse iyo haaruunow ilalqowmi qoomkii u taga aladiina qoomka kadabuu beeniyey biaayaatina aayadaheenna beeniyey fadamarnaahum qoomkii aayadaha beeniyey waa baabiinay fa'da waxay ku cadfaydaa ficil maxduufa fadahabaa waa u tageen ilayhim qoomkii fakadabuuhumaa qoomkii waa beeniyeen fadamarnaahum markaasaan baabi'inay tadmiiran baabi'in wa aqraqnaa waa maashaynay soo qadaro qowma nuuxi nabiyullaahi nuux qoomkiisii lamaa kadabuu xiina kadabuu markay beeniyeen alrusula rususha aqraqnaahum waa maashaynay oo biyo ayaan ku qarqinnay wa jacalnaahum qowmu nuux waxaan ka dhignay linnaasi dadkana uga dhignay aayatan calaamad lagu cibro qaato wa actadnaa waxaan u diyaarinnay lildaalimiina kuwa gardaranee mushrikiintaa cadaaban cadaab cadaabkaasoo aliiman mu'liman jidhka xanuujiya wa caadan wa ahlagnaa soo qadaro wa ahlagnaa waan halaagnay caadan reer caad wa hamuuda reer hamuud wa asxaaba rasi eelkii aan la makaabin dadkii degganaana waan halaagnay wa quruunan ummado ayaan halaagnay ummadahaasoo bayna daalika intaas u dhaxeeya ummadahaasoo kafiiran fara badan wa kullan darabnaa wa andarnaa waan u dignay kullan dhammaan darabnaa waan u caddaynay lahu kulliga alamhaala tusaalayaal cajiib leh wa kullan dhammaan tabarnaa waa baabi'innay tadbiiran baabi'in walaqad atow gaaladu waa yimaadeen cala alqaryati magaaladii allatii magaaladii umdirad lagu da'siiyey madara sawi xumaanta madarkeedii qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi afalam yakunuu miyaysan ahaanin yarawnahaa qaryadaas kuwii arkaa bal iskaba daaya kaanuu waxay ahaadeen laa yarjuuna kuwa aan rajaynaynoo ka baqayn nushuuran issoo bixin allah subxaanahu wa tacaala wuxuu u hanjabaaho u goodinaa dadka nebi maxamed beeniye sala allahu alay slam iyo qur-aanka waxaana tusaale loogu soo qaatay ummadihii hore ee beeniyey kutubtii alla hore u soo dejiyey iyo rusushii hore wixii ku dhacay marka tii unbay iyaguna sugayaan wey ilah wuxuu ihi subxaana walaqad aataynaa waan siinay muusaa nabiyullaahi muuse alkitaaba kitaabkii towraad ahaa wa jacalnaa waxaan yeelnay macahu muuse la jirkiisa xaalo uu ahaaday akhaahu muuse walaalkiis haaruuna haaruun ah waxaan ka yeelnay wasiiran mid muuse u kaalmeeya allah subxaana wa tacala wuxuu le nabiyullahi muuse kitaaban soo siinay waa kitaabkii towraad ahaa walaalkiis haaruunna wasiiran uga dhigno rasuul kale a laga dhigay nabi kale rasuul kale oo u kaalmeeya oo xaqii taageera oo xaqii waxa weeyaan la sheega oo markuu sheego u rumeeyo yidha warwaaruntiisa raaca ayaan ka dhignay ilaa xaqii wuxuu u baahan yahay qof sheega iyo qof yidha warwaan rumey hala qaata xaqa marka ilaahay weynaa wuxuu uga dhigay wasiir wasiir waa muciin u kaalmeeyo wey faqulnaa waxaan ku nidhi yuu ilaah yidhi idhabaa taga ilal qowmi qoomkii u taga aladiina qoomka kadabuu beeniyeen biaayaatina aayadaheenna u taga qoomka aayadaheenna beeniyeen oo ah fircoon iyo qoomkiisii u taga kuwaasaa loo diray marka qisada waa la soo gaabiye haddeer fadamarnaahmaa lagu yidhi maxaa yeelay inay u tageen suuratu shucaraan kusoo marnay waxa weeyaan waxaan kusoo marnay qasas waxay noogu imaan suuratu taaha iyo meelo kaleeto ka fii baran sida axraaf oo kale waxa weeyaan waa u tageen fadahaba ilayhim waa u tageen fakadabuhumaa waa beeniyeen fadamarnaahum markaasaa baabi'intu timi fadamarnaahum waa baabi'inu ilaah yidhi mukadibiintii tadmiiran baabi'in taas macnaheedu waa maxay hadda ka hor saasaa dhacday qur-aanku markuu leey macnaheedu waa inaad fahamtaa aayaddaanu iska maahan maantooraysi iyo shaak- sheeko waayaa saas dhacday ma aha waxaa laga hadla waxay tahay maanta sow ma aadaan beenin qur-aankii iyo rasuulkii moxamed aha sala allahu caleyh wasalam hadda ka hor dariiqan dada maray rasuul allah hadda ka hor lasoo diro muuse ah kitaabaa lagu soo dejiyey dadaa beeniyey kitaabkii alle alle iyo rasuulkii alle dadkaas waan halaagnay macnaheedu waxa weeye welilkaafiriina amhaaluha gaalada dambena dariiqiio kale u sugnaaday ayadiio kale leeyihi ciddii beenida rasuulka alle moxameda sala allahu caleyh wasalam iyo kitaabka alle qur-aanka ah ayaguna waxay sugayaan halaagii ku dhacay kuwii hore wey iyo cadaabkay muteen saas weeye wa qawma nuuxin wa qowma nuuxin qowmadan maxaa lagu nasbiyey lamaadaas wix- sidii loo ciraabay ku xidhanta lamaada haddii darfiye laga dhigo bimacnaa xiina ah waxa weeyaan aqraqnaadaas ayaa ishtiqaalan ka dhigayna baabulishtiqaal waxaan leenahay ficil ay fasiraydo aqraqnaada ayaa loo soo qadara oo waxaan leenahay wa aqraqnaa waan maashaynay qowma nuuxi nabiyullaahi nuux qowmkiisii lamaa kadabuu xiina waqtigii kadabuu ay beeniyeen arrusula rususha aqraqnaahum waa maashaynay oo daaq ayaan qaadsiinay marka fiiri rususha dadka beeniya saasaa loo halaagi jiray cadaabkii aad mudanaydaan wey ood xaq u leedihin haddaad waddadii martaan haddii lamaada laga dhigo xarfu jo- xarfu wujuubin liwujuubin oo shardiyo laga dhigo waxa weeyaan ficil kalea laysaga soo qadara oo waxaa aad leedahay wa ahlagnaa waan halaagnay qowma nuuxin ama waxaa leedahay waadkur sheeg nabiga suubanow qowma nuuxin nabi nuux qoomkiis u sheeg waadkur aadba iskaga soo qadar sida mufasiriintu mareen in badan waadkur sheeg nabiga suubanow ha lagu cibro qaatay dadka waxaad u sheegtaa qowma nuuxi nabiyullaahi nuux qoomkiisii lamaa kadabuu markay beeniyeen arrusula rusushii aqraqnaahum waa maashayn aqraqnaahum jawaabaa laga dhigaa mar haddii lamaada jawaab looga dhigo ma fusi- ma fasiri karto ficil kale marka fiiri hadda waxaa laleeyahay nabiyullaahi nuux qoomkiisii waxay beeniyeen rusushii waxaana la ogsoon yahay nabi nuux keliyaha loo diray macnaha suuratu shuca- shucaraan kusoo sharaxna oo waxay tahay rususha dhammaan waxaa lala diray waa isku mid oo waxaa lala wada diray rusushoo dhan cibaadatullaahi waxda allah keligiis caabuda ayaa lala diray marka hal rasuul qofkii beeniyaa wuxuu la mid yahay rususha alloo dhan isagoo beeniyey waa la- marka rusushii dhan way beeniyeen maxaa yeele rususha allah soo wada diray waxaana lala soo diray cibaadatullaahi waxda icbudullaaha maa lakum min ilaahin hayru Ah, waxaa lala soo diray an icbudullaaha wajtanibu daaquud allah keligiis caabuda daaquudka ku kufiya daaquudna waxaa la ihahdaa kullu maa cubida min duuni illah wixii alla ka sokeeyo la caabudo wey marka dhammaan waxa alla ka sokeeyo la caabudayana diida alla keligiisna caabuda marka hal rasuul qofku u yimaadee ka diida rusushii oo dhan isagoo beeniyul ku xogoyin ilaa wuxuu uhi subxaana wa jacalnaahum qowmu nuux waxaan uga dhignay linaasi dadka aayatan calaamad lagu cibro qaato waactadnaa waxaan u diyaarinay lildaalimiina mushrikiinta cadaaban cadaab cadaabkaasoo aliman jirka xanuujiya ilaah wuxuu leeyahay qowmu nuux markaan halaagnay calaamadaan ka dhignay lagu cibro qaato see looga dhigay waxa weeyaan markii la halaagay mu'miniinta waxaa lagu badbaadiyey doon doonaa lagu badbaadiyey waa doontii ugu horreeyay adduunka lagu sameeyey taasaa lagu badbaadiyey doontii marka halkii warkeedu kuma dhammaan ilaa yowmina haadaa adduunka waxa ugu badan ee adduunku ku macaashayaan ay ku faa'iidayaan ay ku ganacsanayaan ay wax iskugu gudbinayaan waa doomihii waa maraakiibtii marka qof kasta ee muumin ah ee waxa weeyaan qur-aankii maqlay markuu doontii ama maraakiibtii arko ama badeeco ha saarto ama asagu ha koro ama badeecadii keentayu cunaa qof kasta oo dadkaas bani-aadamka ka mid a maraakiibtaas nacfigeedu waa soo gaara maxaa yeele ama asagaaba ku safra ama asaga alaab saarana hadduusan labadaas mid ahayna badeecadii keentay wey wuxuu ku intifaaca ku raaxaysana idan marka waxa weeyaan waa inaad soo xasuusato doontan iyo markabkan asalkaagii wix lagu badbaadi wey ilaa qof kastoo adduunka maanta jooga wuxuu ka mid yahay dadkii doonta lagu badbaadiyey farciisa ilaa markii doonta la saaray intii nabi nuux rumayday ilaah waa halaagay banu aadamkii kaloo dhan hal qof dhulka korkiisa kuma harin adduunka dhan wax banu aadana kuma harin markii laga reebay intii doonta kortay intii doonta kortay maahane hal qof oo banu aadan adduunka ilaahay kuma reebin qof kastoo marka maanta jooga waa inaad ogaataa waxaad ku badbaaday asalkaagii odaga aad ka soo farcantoo nabi nuux qoomkiisii ka mid ahaa aa ilaahay rumeeyey idan marka waxaad adiga ku badbaaday iimaan soo ma ilaa aad asalkaaga ku badbaadeen maxaana ilaahay kugu badbaadiyey markii wax la halaagaayay doonti doonti waa tanaa weliyaad ku nacfida maalintii nacfigeedu ma hakan ilaa maalinkii nacfigeediya kuu socda doonti oo waa adigaas badeecada ku dhoofina oo mid ku keena oo adiga ku safra oo badeecadii ay keentay ku intifaaco ku raaxaysana maalinkaas nacshigii kuugu bilowday doonta weli waad ku intifaace waad ku raaxaysane waad ku raaxaysane marka waa inaad ku soo xasuusataa aayad waa inay ku tad ka cibro qaadataa ilaahay nicamtiisa waa inay aayad ku tad ilaah subxaanahu wa tacaala markuu halaagoodii sheegay qowmu nuux iyo qoomamkaas oo ka horree oo waxaan rabaa ka dambeeyey qowmu nuux iyo qoomamkii ka dambeeyey halaagoodii markii la sheegay waxa weyan allah wuxuu sheegay inaan halaag kaliya loogu simin halaag kaliya looguma simin ee waxa weeyaan cadaabaa loo diyaari ee haddii halaag loogu simi lahaa waxbayba ahaale haddii inta la halaago oo adduunka la baabaasho aan xisaabu ka dambayn dhibaatadu waaba yaraa leh laakiin naftu ay ka dhacdo cadaabulqabrigiyaa ku bilowday hadhow ilaa qiyaamaha weyn la gaarina cadaabka weyn oo cadaabu naarkaa loo sii gudbina ilaa markuu ayaga halaagoodii sheeg wuxuu yidhi waactadnaa waxaan u diyaarinay lilaalimiina aalimiinta cadaaban cadaabkaasu aliba jirka xanuujiya ee halaaggii kaliya looguma simi wacaadan waa halagnaa ficluu soo qadaro mafcuul bihi weeye wacaadan waa halagnaa waan halaagnay caadan reer caad waan halaagnay nabiyullaahi huudaa loo diray waa beeniyeen waa la halaagay waa ka dambeeyey qoom nuuxay ka dambeeyeen wa amuudda reer amuudna waan halaagnay reer amuudna reer caaday ka dambeeyeen oo waxa weeyaan intii muminiinta aheedee reer caad ka hartay intaasaa badatay markii dambe iyagina muddadii markay dheeratayna qaar gaala noqdeen markay gaaloobeen kuwii dambe ayaa nabiyullaahi saalix loo diray waa beeniyeen kadib ayagina la halaagay wa asxaaba rasi ceelkii aan la makaabin dadkii deganaana ayagana waan halaagnay rasiga waxaa la idhahdaa ceelka marka la qodo afka haddaan laga dhisin ceelka marka la qodo afkiisa waa la dhisaa ama dhagaxaa lagu dhisaa ama geedaa lagu dhisaa waa la makaabay dhe waa la raaray dhe waa la dhisay dhe sidii kale soomaali ugu taqaan dhe waxa weyaan ceelka markii la qodo waa in afka wax laga saara mogta haddii kale biyo lagama bixi karo oo ku dhece ceelkaas markii la qodo waa in afkiisa la dhisaa haddaan la dhisin biyo markaa soo saari karti waaba ku dhexeeba soo maa ceelka aan la dhisinaa rasi la yidhaha marka ceelka afkiisa sidii loo qoday oon waxba afka laga saarin lama raarin lama makaabin lama dhisin waa sidii loo qoday kaas wey marka ceel saasay deganaayeen ceelkaas marka yaa qoomkaas waa qoomkee qoomkaasu yeyihiin qur-aanku si sariixa uma sheegin welidaa saas dareedeeda mufasiriintu waa isku khilaafeen cabdullahi bn cabaas waxaa laga wariyey inuu yidhi waa qaryatun min qura tamuud waa tuulo tuulooyinkii reer tamuud ka mid a oo ceelkaas deganaaye aimo kaleto waxay yidhaahdeen maya waa asxaabu yaasiin yaasiin qolada aan ku soo marnay ee loo diray laba rasuul ee diideen mid saddexaad lagu xoojiyey waa qoladii qoladii weey adugu qowlaa laga yidhi laakiin kaliya waxaad ka qabsataa qowlka muhiimka adiga ku ah waxa macnaha kaagama maqna qoomkay ahaayeen sababto ah waxa waa qoom meel deganaa rasuul allah u tegay waa diideen waa la halaagay waa kaas adiga inta ku qusayda faa'iidadii waa ku dhantay adiga faa'iida kalama maqna meeshay deganaayeen waa ku dhantay sababtoo ah haddaad adna rasuulka alle iyo kitaabka alle khilaafto cadaabkiiyaad mudan tahay adduun iyo kii aakhiro saas wey macnuhu marka kaalama maqna inay tuuladay deganaayeen wax faa'iidaa kaalama maqna ilaa wuxuu uhi subxaana wa quruunan ummadaan halaagnay ummadahaasoo bayna daalika kuwaas la soo sheegay dhexdooda ahaaday qoomu nuux ilaa reer waxa weyan asxaabu ras ummadaha u dhexeeyey oo aan la sheegin kuwaasna waa la halaagay ummadahaasoo kaiiran fara badan wey quruunan waa jamcu qarnin qarni maxaa la ydhaha qarni waxa weyaan alummatu min annaas ummad un dadka ka mid a laydhaha qarni wuxuuhi xaafid ibnu kaiir culamada gobol waxay ku xadeeyeen boqol iyo labaatan sana la ydhaha qarni qola waxay ku xadeeyeen boqol sana la yidhahdaa qola waxay ku xadeeyeen siddeetan sano qola waxay ku xadeeyeen afartan sano qola waxay yidhahdeen sidaasi aan ahayn wal adharu sida daahirnimada badan xoogga badan ana alqarna hum lummatu lmutacaasiruuna waa ummad isla nool fi zamanin waaxid hal waqti ummadda waqti isla nool markay ummadaasu dhammaato faidaa dahabuu wa khalafahum jiilun aakhar ummaddaas markay dhammaato jiil kale ka daba maraan fahum qarni aani waa qarni labaad markaasuu soo arooriyey xadiiskii bukhaariiyo muslim oo rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam khayru lquruuni qarni qarniyaalka waxa u qayr badan midkan anuu noola nebi maxamed iyo saxaabadiisi wakhtigay noolaayeen mu'miniintii noolaa adduunka korkiisa iyaga u qayr badan uma aladiina yaluunahum waxaa ku xiga qarniga ku xiga oo taabiciyiinta atbaacu taabiciin ay noolaayeen kuwaasa xagga khayriyada saxaabadii ku xiga dadkao dhan saxaabada iyo wakhtigii waxa weeyaan iyo nabiga ayaa u qayr badan nabigaa ugu qayr badan dadkao dhan waxa weya bacda nebiyina ummadda mu'miniinta ah ee aan nabiyada ahayn ilaa nabigu markii ilaahay oobsaday kadib nabi ma joogin ummadda aan nabiyaalka ahayn dhammaan waxaa u qayr badan saxaabatu rasuulilah ayagaa u qayr badan kadib waxaa ku xiga taabiciyiinta atbaacu taabiciin uma aladiina yalownum kadib haddana qarniga ku xiga kadib dad qayr daran imaanaya nabigu sheegay sal allahu alay wasalam salafkiyaa dhammaaday saddexdaas qarniyuu ku dhammaaday kadib waxaa imaanaya ummad khayr daran khayr daran marka waa sidaa qarniga marka waa ummad isla waqti isla nooc wa kulan darabnaa kulanta waa mafcuul bihi waxaa lagu nasbinaa ficil uu fasirayo darabnaada wa andarnaa waan u dignay kulan dhammaan waxaas la halaagay oo dhan waxa weeye layskama halaagin inta loo digay xujada lagu oogay xaqu markuu caddaaday diideen kadiba ilaahay halaagay taasna fadliga ilahay iyo raxmadiisay ku tuseen ilaahay ummadaha iskama halaago ilaa xaqa loo caddeeyo xaqa diidaan markii loo caddeeyo kadib markaas kadiba la halaagaa ilaa wuxuu ihi subxaana wa kulan darabna marka kulantaa ficil loo soo qadaraa waandarnaa waan u dignay kulan dhammaan darabnaa waan u caddaynay lahu kulliga alamhaala tusaalayaalka tusaalayaal cajaa'ib leh al loo caddeeyo oo wax lagu tusaalaynayo wa kulan dhammaan tabarnaa waa baabi'inay tadbiiran baabi'in marka markay xaqii diideen kadibaan baabi'ina waa halaagnay wey walaqad atow wallaahi qad xaqiiqe atow way yimaadeen mushrikiintii oo xaqa diidaneed weeye kuwii qur-aanka ka hijrooday ee qoomkii nabiga ahaa sala allahu calayh wasalam kuwaasa laga hadlaa walaqad atow wallaahi qad xaqiiqe atow way yimaadeen cala alqaryati magaaladii allatii qaryadii umdirat lagu da'siiyey madara sawi xumaanta madarkeedii waa qaryatu omluud reer luud qaryadii deganay saduum waayo ee ku taalla hadeer waxa weeyaan shaamay ku taallaahe kaas ahaan dowladda la yidhaahdo urdun ayay ku taallaa dhankeeda koonfure saduum weeye marka nimankan quraysheede maka degan markay safraayaan waa sii mari jireen waa arki jireen meeshii lagu halaagay qomuluud ay arkayeen ka war markay soo laabtaan waa arkayeen waa arki jireen walaqad atow way yimaadeen kufaarta quraysheed cala alqaryati magaaladii allatii magaaladii umdirad la dasiiyey dhe umdirad la da'siiyey ma darasowi xumaanta roobkeedii dhagxaana looga dhigay cadaab wey roobka la sheega ilaa wuxuu yidhi afalam yakunu miyaysan ahaanin yarawnaha kuwa arka waa wax la yaab lehe waa kuwa hadda rasuulka alla diidaya kitaabka alle ma waysan magaaladaas arag wax ku dhacay waa wax hariibe say ku dhacday ayagoo arkay magaalada sida loo halaagay inay haddana ku sugnaadaan dariiqadii iyo shaqadii lagu halaagay kuwii hore say ku dhacday ilaaha noo sheega marka siday ku dhacday fiiriya marka wax cajaa'ib laha soo baxa ilaa wuxuu yidhi bal iskabada waa arkeen magaaladaas laakiin kaanuu waxay ahaadeen laa yarjuuna kuwaan ka baqaynin nushuuran issoo bixin fiiri meeshaas waa ay arkeen magaaladan reer luub ay deganaa jireen markay alle iyo rasuulkiisii uu u soo diray diideen alla halaagay waa arkeen laakiin inta cabsadaan xaqa inay raacaan maxaa u diiday bacfigaysan rumaysnayn halkaas marka maxaa ka soo baxay fiiri banu aadamku xumaanta ugama haro oo kaliya haddeer adduunka dhibaata kugu dhici ma uga haro waxaa banu aadamka xumaanta ka celiyaa waa in qofka qalbigiisa ay ka buuxsanto qiyaamaha cabsida alle ilaahay marka qiyaamo inuu jiro oo ilaahay la horgeynaa oo naar lagu waaraa ay jirto janno lagu waaraana ay jirto marka uu rumeeyo markaasuu ka jooga waa xaqiiqo laakiin haddaan banu aadamku qiyaamaha rumaysnayn waxaa dhacda wax yar oon macno lahayn isagoo adduunyaa raadinaa inuu u bareero naftiisu inuu bixiyo isagoo ogi naftu ku baxayso somaa arag mooryaan fiil qayilaad maanta uu raadsana fiil maanta keliya inuu daroogo helo u rabaa cagaaran daroogadan runta cagaaran jaadka la yidhaha uu rabaa markaas wuxuu leey waxa la leey war meesha naftaada waa ku baxayda dhib male shul iyo shal weyu leey ama waa aan cunaa maanta waa hela inaan qayilaad ama waa ku tega marka fiiri qalbigiisa kuma sharaxna xaa ka dambeeya shulshaan uu leeyahy fiiri waxaasan qalbigiisii ku sharaxnayn waxa weeyaan war haddii aad tagto maxaa ka dambeeya saasay kuugu dhammaatay ya saas may ugu dhammaatay subxaan allah fiiri marka qofka iimaan la-aantu markay ku dhacda meeshuu gaara fiiri wax yar waxaa in naftiisu xataa u baxdo khiyaar u yidhi wax yar inay u baxdo laakiin dadku markay aakhirada rumaysan yihiin iska daa meel ay og yihiinoo dalaal ah ee xataa meesha hadday xaq iyo baadil isku daran tahay oy shakiyaan waxay dhihi jireen waa maxay innahaa nafsun waaxida waa hal naf hadday laba naf tahay waa ku baroobay laha bal waxaan ma xaqansi waa baadil ha baxdo haddii taasu ay janno ku gasho tan kalaan ku dari laha hadii kalena taydaan ku baqiili laha laakiin innahaa nafsun waaxida war waa hal naf hadday ku baxdo dariiq balaal ah khalaas naaray leedahay meel damboo laga cayniyaana ma jirto idan marka maxay ku keenaydaa qofka inuu ku baqiilo oo yidhaa innahaa nafsun waaxida war waa hal naf war waa hal naf hal naf maadaama ay tahay waxa weeyaan halkii naf meel aad hubto raalli ahaanshaha ilaahiyaysan kaaga bixin meel aan ahayn inta kale ku baqiil soo ma jeedid laakiin shul iyo shal ma dhexayd adoo aakhira rumaysan xayta shu geesha qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi waidaa ra'awka markay mushrikiintu ku arkaan in yatakhiduunaka maa yatakhiduunaka kaa dhigamayaan ilaa husuwan ilaa mahsuwan bihi mid lagu jeesjeesa maahani qaa'iliina xaale ay leeyihiin ahaadaa midkaanu alladii kii miyaa bacafallahu alla soo diray rasuulan xaale uu yahay in kaada in hushaaniye kaada wuxuuba sigayba la yudilunaa inuuna baadiyeeyo can aalihatina ilaahyaalkeenna naga baadiyeeyo lowlaa an sabarnaa inaan sabarnay haddaysan jiri lahayn calayhaa cala alaalihati ilaahyaalka aan ku sabarnay haddaysan jiri lahayn la sarafanaa waa naga leexi laha sabar waa dul qaadana qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wa sawfa mar dambay yaclamuuna ogaa doonaan xiina waqtiga yarowna ay arkaan alcadaaba cadaabka man qof man kumaa adallu baadi badan sabiilan xagga waddada an ra'ayta bal ka waran nabiga suubano man qof ittakhada ka dhigtay ilaahahu macbuudkiisa hawaahu naftiisu waxay jeceshahay afa anta adiga takuunu ma waxaad ahaanaysaa wakiilan mid loo tala saartay calayhi korkiisa am taxsabu mase waxaad u malaydaa anna akharahum badankoodu yasmacuuna inay wax maqlayaan ow yacqiluuna ama ay wax garanayaan inhum maahum badankoodu ma ahan ilaa kal ancaami xoolahoo kale maahane bal iska baddaa xoola waa ka liitaane hum ayagaa adallu xoolaha ka baadi badan sabiilan xagga waddada allah subxaana wa tacaala wuxuu nooga warramin mushrikiintu siday ugu jeesjeesi jireen rasuulka alle salawaatullaahi wasalaamu caleyh markay arkaan taasu marka waxa weyan qofka muuminka waxay ku sabar siineen xaqa haddii lagula jeesjeeso yaa xaqa haddii lagula jeesjeeso nin wadaadaha tuulo tegey oo ilanta quburiyiintu ukumaha dhigeen wax aan qabri caabudahaynba aan la aqbalayn war ilaahay kaliya halla caabudanta tuuladii dhan ku kacday markaas wuxuu maalinkii dambe aa islaan miyi ka timid oo guntiino wadata fiir guntiinay wadataa halkaasay mareen guntiinadu ka war guntiina wataan sooma guntiinay wadataa waa qaawanta tafuuja jixayna meeshaas jilibka ay ku joogta markaasay ta agteeda martay cambuufi ku tugtay fu ay tiri ilaa hana dufay balse u dufaysan yaha fiiri timaha timaha ka laalaada bal fiiri waxuu isaga xidhi xataa waa wey fiiri bal dhibaatada loo mara fiiri waa hadda hadeer soomaaliya wey kawa soo ma jeedo waxa weeyaan guntiinadaasay wadataa arigu markuu lama waxay leedahay shacali maayo ay leedahay intaasay waxay is leedahay waxaad haydaa wax weyn xargi ugu adkaa intaasay ku musqanta wax alla wixii tawxiid iyo sunnahay aragtana candhuuftaa lagu tufaa ka war marka laasimba haddii dariiqii rususha aad qaaddo hadday meeshu ahlu baatilku ku badan yihiin waad dhibtooneen way dhici kartaa qof inta dariiqii rasuulka qaado waxa weeyaan in dhibkiisuna markaa tirado waa markii haddii sunnadu xoog badanta oo haddee xaqa calaamad uma uma ahan inaad wax weyn lagu hareereeyo calaamad uma ahan marna muslimiintu xoogay leeyihin iyo cize marna muslimiintu meesha waa ku yaryihin hadda u meeshaad joogtay noqone soo ma marka say ugu jeeseesiseen rasuulka balfiidi gaaladu ilaa wuxuu ihi subxaana waidaa ra'aak waidaa ra'awka hadday ku arkaan nabiga subanow gaalada waidaa ra'awka hadday gaaladu ku arkaan in yattakiduuna maa yattakiduun intu waa naafiya in yattakiduunaka maa yattakiduunaka kaa dhigamayaan ilaa husuwan ilaa mahsuwan bihi mid lagu jeesjeesa maahane mid lagu jeesjeesay kaa dhiganaya gaaladu saasay ahayd mar alla markay rasuulka arkaan way ku jeesjeesi jireen ahaada aladii qaa'iliina xaale ay leeyihiin ayay mid lagu jeesjeeso kaa dhiganayaan ahaadaa midkaan alladii kii miyaa bacaallahu alla soo diray rasuulan xaalu yahay maahan rasuulnimaday aaminsan yihiin waa jeesjees alla kanuma rasuulka alla soo diraya macnaheeda ma taqaan ma waxaasa alla soo diri waa jeesjees kanu ma rasuulkiiya macnaha siduu sheeganayo wey bizacmihi saasay ula jeeda ee rasuulnimo hadday ogol yihiin muminiinay noqon lahay rasuulnimo ma ogola marka fiiri hadal cajaa'ib wax waxaa jira banu aadamku ku dabeecaysan yahay waxa weeyaan qofku hadduu shay ku qanco wuxuu isku sabar siinaa wuxuu leeyahy xaqa waa laysku dhibahaya layska safr xataa mushrikiintu shirkigooda intu ku safraan le wallahi waa nala kaafar marujita dhib badan u marna hala safr waxaan haddaal ad ula yaabaa waxa weeyaan kooxaha iyo firaqa maaragtay dhammaantood firqo kasta waxay isku sabarsiidaan waxay tirahdaan xaqaa nabi maxamedaa loo dhibi jiray wax kasta afar aan boqol xirato ay leeyihiin ummadaan ummad gaalowday weeye xaqaana nabigaa loo dhibi jiray waa in la sabraa waa wax dabiici iska noqdo cajaa'ib ka fakiir qofka hadduu shayga ku qanac qofka hadduusan shayga ku qanacsanayn dhulb hadduu dareen waa ka tega laakiin hadduu si saxa ugu qanco shayga ama ha ahaado caqiide faasida ama caqiide saxa waa mitida wuxuu leeyahay diinkan waa laysku dhibaa uu leeyahy waxaana dhacda waxa lagu dhibaa inay tahay camal shaydaanba markaasuu dhib adduunya naar aakhira isla sugaa marka ha isku sabarsiiyo waxaas layskuma sabarsiiyo xaqa laguma garto in lagugu dhibo intaas calaamad uma aan kuma filna in lagugu dhibaa waa calaamad waa dhici kartaa laakiin waxaa dhici karta adoo dalaal ku sugan in lagu dhibo sooma way dhici karta fiiri hadda gaaladan waxay ku hadlaayaan fiiri in kaada la yudilunaa inhu shani intu waa mukhafafina thaqiila inuu shaniye kaada wuxuu muxanadsigay la yudilunaa inuu naga lumiyo can aalihati almacbuudiyaalkeenni lowlaa an sabarnaa inaan sabarnay haddaysan jiri lahayn calayhaa cala alaalihati macbuudiyaalka aan ku sabarnay jawaabtii lowlaa maxduufa la sarafanaa waa naga leexila war waa dulqaadana waa adkaysana maahane haddaanaan adkaysanahayn waa naga leexila sabar xataa shirkigii ka warran sabarkaasu raba shirkigii sabarkaasu raba fiiri cali ibnu abi daalib nimankii raafidada ahlubidca ahaa inta soo qabto dab u shiday uu ku guro dab uu ku guray markaasay sabraayaanay leeyihin aan sabarno ilahi inuu yahay waa kasna cadaabaye marka haddii lagu dhibo macnaheeda intaasu kuguma filna sidiisa xaqa maxaa lagu gartaa daliil bis alkitaab wa sunna daliil ah calaa fahmi saxaaba saasaa lagu gartaa calaa fahmi salafi saalix waa in aayad qur-aan iyo xadiid maaha sidaad adigu aayadda u fahamto waa siday u fahmeen saxaabadii siday u fahmeen taabiciyaalkii siday u fahmeen a'immatulhudaa siday u fahmeen saas waa inay noqoto markaasaad haddii lagugu sabro lagu dhibo aad sabarka aad ku sabray wax kuu tare laakiin waxaad dhici karta inaad dalaal lagugu dhibaa kuna sii sabrayd aduguna maxay kuu tare marka ha isku sabarsiin un mar walba waxa weyn xaqa waa laysku dhibaa kaliya nacam xaqa waa laysku dhibaa waa xaqiiqo laakiin marmarna baatila laysku dhibaa baatila laysku dhibaa yahuud inta nabi maxamed meel ku xareeyey uu lix boqol mid mid usoo qabtuu ku gowra ma dhibaysan ahayn iyagoo yahuudnimadooda ku sabra ma xaqaa lagu ma xaqay ku sabrayn kuwaas maya marka marna dalaala aad ku sabrayda ogow marna xaqaad ku sabrayda idan marka xaqa asaga calaamada lagu gartaa waa maxay daliil daliil min kitaabin wa sunna calaa fahmi man ma fahamkaaga maya calaa fahmi salafi saalix siday u fahmeen saxaabadu siday u fahmeen taabiciyaalka siday u fahmeen a'imatu lhuda saas in loo fahmaa la rabaa laakiin haddaad xataa qur-aanka tira waa qaadaan lakin sidaan anigu u fahmo xaqiiqo wey inaad dalaal ku suganta saad adigu u fahamto haddaad u qaadant saas wey marka sabar tanu maxay kutusayda marka nabigu dadaal inuu ku baxshay soomahan gaalada dadaal inuu ku baxshay inuu ka reebo sanabyaalka ayagyaba qirana waxay leeyiin waa sabarnay maahana waana leexitay beley ku sabraya acuudu billah allahna bele ku sabr marka waa arrin khatar ah waxaa dhici karta inaad adkayso is leedahay oo sabar laakiin aad dalaal ku sabraydo marka waa inaad ka fiirsataa ilaah wuxuu yidhi subxaana wa sawfa mar dambe yaclamuuna ogaa doonaan xiina waktiga yarawna ay arkaan alcadaaba cadaabka mankumaa adallu baadi badan sabiilan xagga wadada maanta nabi maxamed ay leeyiin waa na lugi tegi soo maha fiiri la yudiluna can aalatan ay leeyihin nabi maxamed ay leeyihin soo maahan laakiin waxay ogaa doonaan maalinkay cadaabka arkaano qiyaamo la tago maalinkaasay ogaa doonaan qofkee baadi badan ma iyaga mise nabiga sala allahu calay wasalam maantaasay kale ogaa doonaan ara'ayta bal iga warra nabiga suubano man qof ittakada ka dhigtay ilaahahu macbuudkiisa hawaahu naftiisu waxay jecesha waa qofka dadka ugu baadi badan ilaahiisao dhan waa wix naftu jecesha mushrikiinta sidaasay ahaayeen waxa weeyaan wuxuu yidhi xaafid ibn katiir fiiri mahma istaxsana min shayin wa ra'aahu xasanan fii hawaa nafsihi kaana diina huwa madhabahu meeshaan aad u fiiriye waxa weeyaan qofka waxaa loola jeedaa huu yidhi markii shay la wanaagsanaado oo u arko inuu wanaagsan yahay asaga naftiisu ay ku qanacdo diin iyo haw iyo madhabu ka dhigana waa kaasa shayga la qurxoonaana diinu ka dhigana berri haddana mid kalea la qurxoonaana diinu ka dhiga kii horu ka tega berri mid kalea la qurxoonaana diinu ka dhigana waana sidaas qof kasta oon kitaabka iyo sunnada kula taqayudin calaa madhabi salafi saalix waa nuucaas haddaad tidhaahdo kitaabka iyo sunnada waxaan u raacaa sidaan rabo maanta siyaad u fasiranay berri nin kalaa si kale kuugu fasira saa dambena mid kalaa kuugu fasira intaad nooshahay waxaa ku jira madhab ka guur madhab u guur firqo ka guur firqo u guur xaqaad raadine dariiqyadaana ku wareega dariiqiisina mahide idan waxa weeyaan dalaal kuma dhiman markii wax kula fiicnaadaanba dad madhab ka dhiganay laakiin marka hore asal haddaad haysato oo ah war waxaanan ka diin dhigana waa kitaabkii sunnada siday u fahmeen saxaabatu rasuulilah ilaa nabigaa qayr uga markhaati kacay ilaahay baa u markhaati kacay inay dariiq janno ku socdaan saxaabadu soo uma jeedin marka ayaga dariiqoodii haddaad u raacdo khalaas aas-aaskaaga mas'ale waa kuu caddaaneen maalin aan shala kuu caddayn laakiin asalaad ku taagan tahay aadan ka lumayn asal saxaad haysataa oo la hubo inuu meel saxa kuu wadayo marka sidaas weeye ara'ayta balka waran man qof ittakada ka dhigtay ilaahaw macbuudkiisa hawaahu naftiisu waxay jeceshahay afa anta adiga miyaa takuunu ahaana nabiga suubano wakiilan mid loo tala saarta caleyh korkiisa ma adiga lagu tala saarta inaad xifido oo dalaalka ka ilaalido maya maa calayka ila albalaa adiga waxa ku saaran waa inaad u sheegto am taxsabu mase ma waxaad u malaynaydaah ila yidhi am taxsabu mase waxaad u malaynee ana akarahum gaalada badankoodu yasmacuuna inay maqlayaan ey maa yutla calayhim fayacuun ma waxaad u malayda waxa lagu dul akrinaa inay fahmayaan oo ay xifdinayaan inta maqlaan am taxsabu ma waxaad u malaynaa ana akarahum badankoodu yasmacuuna inay maqlayaan maa yutla calayhim fayacuun in waxa lagu akrinaa ay maqlayaan oo weelaynayaan oo yacqiluuna ama ay garanayaan maa yucaayinuuna min xujaj illaah fayafhamuuna wuxuu hi ibnu jariir ow yacqiluuna maw inaad garanayaanaad u malaysay maa yucaayinuuna waxa ay arkayaan oo min xujajillaahi ilahay xujooyinkiisa ah xujajka magaalooyinka la halaagay aayaadka kowniga aayaadka oo qur-aaniga inay inta gartaan macnaheeda fayafhamuuna ay fahmayaan saasaad u malayn maya inhum ayagu ma ahan ilaa kalancaami xooloo kale maahan xoolaha haddaad u dhawaaqdo dhawaaqa inuu maqlayso ma ogi halkan haddii ari taagan ama geel taagan aad waxa weyn la hadasho oo tiaad tidaahdo shanqartaas waa maqlaa soo maaha laakiin ma fahma macnaha ula jeedo hadaad tiaad fiirin hal agis taagto aad tidhaahdo roobaa wuxuu ka da-ay meel hibla shanqarta hashi waa maqle moogta horta waa maqle laakiin ma garanay macnahaas saas weeye gaalada badankood qur-aanka marka lagu dul akrinaa shanqarta dhawaaqa waa maqlayaan laakiin macaanida uu ka hadla ma fahmaayaan hashaasay lamidi hashaada inta agistaagta ad leedaha roobaa ka da-ay kismaayin dhawaaqi way maqle waa xaqiiqo saad u maqle lagu maqle laakiin hal macnaa ka garama saasay lamidi aayaadka ilahay marka lagu akrinaa gaalada shaqiyaalka ilah wuxuu bal iska badaaye hum ayagu adal waa ka baadi badayin xoolaha waa ka liitaan geelay ariga loda kuwaasaa la yhahda ancaam way ka liitaan sabiilan xagga waddada inay ka liitaanna waxay dhahdeen alcilmigu xoolaha qofka muncimka u ah waa yaqaaneen ariga geela looda qofka wax siiya oo doogga siiya xagga markay ka adkaanay usoo cararaya hadduu xataa eeda meel oo yihahda meel shaas aada u yeero waa raacaya xooluhu waa u hogaansamaysa neefka xoolaha qofka hadduu qofku laazimo inuu wax siiyo oo nimco u sameeyo waa u hogaansami bal waa u soo ordeba sooma jeedin laakiin banu aadanka kufaarta ah allihii muncimkaay u nimceeyey uga shukrimayaan mana u hogaansamayaan amarkiisa qaadamayaan laakiin yay qaadanayaan ibliis laciin ah oo cadowgoodii ah waxaa la ogsoon yahay xooluhu hadday arkaan bahal waa ka cararaya xoolahaas caadiga meesha daaqaya dii bahal dhinac ka soo galo waa cararaya sooma jeedin laakiin banu aadanku cadowgoodii iyo ibliisay raacayaan ilaahay muncimkaa u nimceeyena waa ka cararay soo ma jeedo inay ka liitaan xoolaha way ka liitaan marka waa ay ka liitaan marka wallahu subxaanaه wa taعala aclam wsala اllah wslama wbaaraka clى nabiyina mxamed